bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsan singhaytamay baa ku mid ahaa warbixin ka saabsan xaalado doorashada koonfur galbeeda gudoomiyaha degmada buurakaba oo ka warbiyaya xaalado biilaaneed ee ku jara degmada buurakaba oo saameeya dadka idoonyada ka dhaqan degmadaasi xildhibaanada baarlamaanka oo adhawaayeen kooyowka xildhibaan jawaari sukoy baydhaba nabadoon ah dacara xirsi madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo ka dhaliilay intii uusa sababan iyo isbedbedelka joogtada ee laku sameeyo maamulka gobolka hiiraana baarlamaanka galmudug oo ansixiyay wasiiradii ee uusa magacaabay haafa xasan sheekh oo dhaliilay isdhexgalka soomaaliya iyo weliba ethoobiya farmaajo oo kulan laweeladahaya madaxweynaha talyaaniga dowladda kenya oo dib infuraasa xadka soomaaliya ee mandheera qaraha la beegsaday ee gooba uuse ku dhiyaaya xuska mawliidka interbola dooratay madaxweyne cusuba
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
arbaawo dhugusadayaal taaragdanaha maybaa ka beeganta labaatii kow bilo tomi kowaad sanadka labada kun iyo tomi siyeedka ha ka dhawaada haatan warkii ofisanga warbixin ka saabsan xaaladda ah doorashada koonfur galbeedda warbixintu maybana indiyaaray waryagana bashaar mayow
tomiyane toddobada noofembar ee ballowanka jarnaya hayti xilligii gaddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo go-aamiyeen in dhiida doorashadii madaxweynenimo ee koonfur galbeed taasoo iyo ku dhiyaasa xarunta kumeeldeerka ee magaalada baydhabo xaalka sideelan qorshay mandhiila sababo iscasilay madaxweynagii maamulka shariif xasan sheegeedan markiya koyti cadaadis wejii badan leh xilkanus isku kudegi
ma moojidin isjiijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjiijiidka jari xilkaani ku tanasuli wakhtigeera musharahaaynan musharaxnimada ku hir oli kalifay barlamaankii sida sharafta lahayda shaqeeyay wakhtiga dheer hawada shaqeeyni haddii intii la qaado hamar la jeeyo iyo hamar laha ka tashkiiliyo aana la oowada madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ani inaan isku tanasul guddigii doorashada lang idmadi iyo qabanqaabyan doorashadii hayan haanayoon iscasilaan tanankawiin yeeshaanti in yareedan dhiyowka doorashada hubnuusa horkow gudoomiyaha guddigaasi hayan halmaryo ka wada dhawaaqeen
waliba la rey magaagay xildhibaan carfe ibraahim aadan ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada koonfur galbeed walibaa inta ka caddeeyey mar lamaad mar saddexaad inta ka caddeeyey ni gudoomiyenimadii guddiga doorashada i xibantii guddiga doorashada lamadaba aan isku casili sababo jaraan awjoo waqti kale iyo doorashada laga icilaami markii guddiga roogtada baarlamaanka koonfur galbeed iyo sheegeen in doorashada madaxweynihi hadhii doonto labaatiyon isiyeedka ballan hatoona ka jarna saasoo kale guddiga cusub iyo doorashadan sameey kaasaytoo baarlamaanka iyoona od aqlabiyadla iyo ka meelmariyaan guddiga cusub ku kooban tuma iyona shan xubnood ku-simaaga guddoonka baarlamaanka waana gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka dhawaaqay natiijada codaynta guddiga doorashada ee la sameeye
natiijadu waxay tahay waxaa ogolaaday guddigaa la hasiyo boqol soddon iyo afar kuno waxaa diiday waxaa diiday laba laba kuno waxaa ka aamusay laba kuno sidaas daraaddeed ansax waay maalmo kureed guddigiiyo sameeyan gudoomiye ku-xigeen iyona hogeynta iyo oona sheegeen in yeerada ku sheega doonaan jadwalka guud ee doorashada gudoomiyahaga guddiga doorashada madaxweynenimo ee koonfur galbeed iyo ka dhabaaqay sidii yohanis doordan xaalka hoolooyo ku wajahayeen sidii eeda eta tarsan xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaciina uu yahay shaaxir cumar beyle waxaa la ii doortay gudoomiyaha guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ninkan abuukar xuseen waxaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada xoghayaha guud waxaa loo doortay nuur ibraahim cusmaan
bulshada iyo musharaxiinta maxaa baaqa u dhiganta insha allahu tacaala niyadda khayr ha u sheegaan doorashadan waqtigeeda ay ku dhaceysa haddii ilahay naftu najiis insha allahu tacaala si xalaal ah habraaci hore bees bees inuu socdo ayaa lagu balan marka qorshihiina gormuu bilaabanaya inuu shaadiyo beri wixii ka dambeeya insha allah uu bilaaban haddii ilahay naftu nudeysto wixii habraaci wixii kale haddii ilahay naftu nudeysto insha allah mar- taasan beriyaan insha allah ka hadli doonaa wax een, insha allah wax isbedelayn male haddii ilahay naftu nudeysto
weliba habaahayaan warar xaqiiqada tiidiyo dhabta ee lan helo korna yoona sheegahayaan in guddigii doorashada madaxweyne ee dhowaan la ansixiyey yo kudha jirta khilaafiya hana soo yeedha ka eedanta aqbalowka musharaxiintii hore shahaadada iyo gaadadeen inay tatooya markale isdibaangeliyaan iyo hore in sidii horeyo ka shageeyi doonaan balse walyar kalsooneeya lakagaba koro guddiga doorashada maadaama markibaha bahen warar sheegow in guddiga lukuyaaba in qaarka khilaafka dhexgala iyo xallii koraan bulshada magaalada baydhabo oo yeeta magaalada martigeliyahayta doorashada madaxweyne ya rajeeyahayaan in koonfur galbeed yeeda weelata madaxweyne cusub isbedel lakooyi kora waana ka sheeno kora deegaanada koonfur galbeed yeeda saaranta xaalada go-doonsan ee al-shabaab iyo saarti taasoo yeedee tato iyo hoolooyinkan ka hor elanku baahanye qofkii ha kabaa xilkaasayti inuusa gobado
gudoomiyaha degmada buurakaba ayaa ku warbiyay xaaladda biyilaanta ee ku jirta degmada buurakaba oo saameysay dadkii duunyada ka dhaqan degmadaasi gudoomiyaha degmada buurakaba iyo maybaa ku warbiyey xaaladoonka damboy ee degmada buurakaba ku jara iyo oo gudoomiyahana saas oo kale haqiijiya biyilaan ciidan baasan oo shacabka dhaqan degmada buurakaba iyo abasho kumuujayeen gudoomiyaha ormoos ku hadlaya iyo may beeray
haye
gudoomiyaha ayaa dhinihii kala baaqan diraya ido samafalka intay ku qayb qaadan gurmuda deeqo biyo lankasameeyow dadka ka dhaqana degmada buurakaba hadalka gudoomiyaha ayaa kuway xillo maalintii shalay qaar ku mid a shacabka dhaqan degmada buurakaba cabashaeedna xoogunya ku muujiyeen biyilaanta fosaartay dadka deegaanka labadoon dacar xirsi ayaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ka dhalin intii sababanay isbedbedelka badan ee joogtada ah uuse ka sameeya maamulka gobolka hiiraana bashiir cabdulaahi ismaaniye faahfaahinta warkunbiladweynaha ku diray
nabadoon dacar xirsi nuur oo ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan ayaa ku eedeeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe inuu mas-uul ka yahay dhibaatada maamul ee ka jirta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay og tahay in cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe inuu siyaasad qasan ka wado gobolka hiiraan waa la ogyahay adduunyada dowladda soomaaliyana waa ogtahay oo federaal ee dadka shacab oo balweyne ku noolna waa ogyahay dadka dadkiisa ama soo cusho ama yacni dadka waxay keeneen annaga in maalinba saddex bilood mugdi la joogaba niman waxba ka aqaani gobolka in laloo keeno oo saddex kale mugdou joogo laloo keeno oo saddex markuu joogaba laloo keeno ma aha daaqadaayna ma aha dantaynana ma aha ilaa ninku nin cusub maalinkii la arkaba ninku waxaa loo baahan yahay inuu ama jaamacad soo maray ama dugsiga soore soo maray waan ognahay madaxweynaha ee hirshabeelle aqoon waa leeyahay dowlada uu soo shaqeeya waa badan uu soo shaqeeya annagu saasaanu ognahay laakiin waxaa la yidhi nin wibi ku dhacay xumbada uu ka qabsadaa ha la yidhi waan ognahay hirshabeelle hadday baaba haddana ninka baabiyo waxaa lagu ilaawo hadday bilantana ninka bila waxaa lagu ilaawo waay marka maanta hiiraan waa waa waa waa qadsan yahay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa bilihii ugu dambeeyey isbedello badan ku samaysay mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ee degmada beledweyne iyadoo qaarkood dadkii xilka laga qaaday ilaa iyo haatan aysan wareejinin madaxweynaha mugin la yidhaaha madaxweyne ku-xigeen kule iyo madaxweynuhu niman isla shaqeeya waayo laakiin waxaan ogaanay anagu ninka weligiis ma imaan inuu junior ka maamulona cali guntland waa dooyey inuu junior ka maamulona waa dooyey annaguna markaas waxaan leynahay eedaas waxaa dusha ka saaraynaa haddaan heer hiiraan oy dusha ka fuushaa waxay dusha ka fuushaa oon anagu ognahay makel wax lagoo soo xulaa war yaa idiin roon iyo yaa idiin daran lalama yidhaha annaga laakiin waxaa lala yidhaahaa ninkaasaan idiin soo magacaabay adiga laba bilood mugoobjoogana waxaa la yidhahaa ka qaadeen midka kala geeya adduunyada caalamka niman niman wax aqaanino madaxweyne ma noqdo niman wax aqaanino madaxweynahana waxaa la tartamaa ama waa gobernatooraha ama waa odayaasha dhaqanka ama waa yacni maxkamad mala gobolka waxa uu baaq u jeediyey mas-uuliyiinta sarsare ee hirshabelle asigoo ugu baaqay in marka ay wax usoo magacaabayaan gobolka hiiraan ay la tashadaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada ku nool gobolka hiiraan bashiir cabdillaahi cusmaan radio warsan beledweyne xildhibaanada baarlamanka soomaaliya hadhow ayaan koogka baydhabo isu kooyay brofesor jawaarey xillo maalintii shalay wiishadeeri gudaha magaalada baydhabo guddoomiyii hore baarlamanka jawaari iyo arrintaasi mabasiyadahan lawaayay xildhibaanada baarlamaanka maybana iyo ku tilmaameen kooyobka xildhibaan jawaari walbadan iyo kubedelaasa marxalado siyaasadeed ee aata ku jara guda magaalada baydhaba waanu qaar ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo iyo hadhawaayaan kooyobka jawaareya aniga waxaa la yidhaha xildhibaan marin macalin waxaan ka mid ahay xildhibaanada federaalka soomaaliya gaar ahaan waxaan ahay xildhibaan ka soo jeeda koonfur galbeed maanta siday sheegeen musharaxiintii iga horeeyey waa maalin weyn waa maalin qaali ah waa maalin qiimo weyn noogu fadhisan waxaana soo gaaray maanta guddoomiyii hore baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaarey maxamed maxamed sheekh cismaan jawaarey aad iyo aad baan ugu farxan faraxsanay waari nakadum haqwaaw haqwaaw deegaanka elkin sugaali mudbaran sugaali maalinta sijiniidhow talada iyo tusaalada iyo nahay lambaahayi fikirka maalin deegaanka kiinbaahayi maalin oo shacabka kiinbaahayi gudoomi hadhawaaw saxaabata dhawaaw deegaanka kadhawaaw soo dhaweyn wiinadhawaaw insha allah
maalintii shalay ahaytee markii wafdu baleeran uu soo gaamiye o guddoomiyii hore ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya jawaarey uusa hakadegey garoonka diyaarada magaalada baydhaba meelasay oo siyeedka aan ka dhawaayana xildhibaana wasiire aqoon-yahanno siyaasiyiin iyo qeybo shalduun ee bulshada baarlamaanka galmudug ee ansixiyey wasiiradii ee uusaha magacaabay xaafa xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee fadhijo ay magaalada dhuusmareeb ayaa geega ansixiyey labaatiyo todoba wasiir oo dhowaan uusaha magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaafa boqol labaatiyo todoba xildhibaan ayaa ogolaatay ansixiinta wasiirada cusub ee garabka ka sugan magaalada dhuusmareeb ee galmudug sada warbaahintuusan sheegay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareeda madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamuuda sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo mayba uu soo horjeeyey xildhibaanada galmudug wasiirada uu soo magacaabay madaxweyne haafa galmudug iyo weli lama aan kala jabsan maybana qaar ku mid a xildhibaanada galmudug iyo ku sugan yihiin magaalada cadaada xasan sheekh ayaa dhaliilay isdhexgalka soomaaliya etoobiya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maybaha ku horjeysaday ololaha dowladda soomaaliya ee kuwadda ee ka eedan hanaanka goboleedyada dalalka geeska afrika ee ka eedana horumaryowka dhaqaalaha xasan sheekh maxamuud yaa sheegay intii weli andhihi koornaantay soomaaliya iyo weliba dalka etoobiya ka midooban siyaasadda xillo soomaaliya ee ku jiran dhibaatooyin badan sida siyaasadda aan deganayn iyo weliba dalka oon la hayna ciidan xoogan mayban uuse sheegay intii la bilaabo karo xilligan midnimada soomaaliya iyo etoobiya maybana saasoo kale sheegay intii hadda lambaanye anti dalka dib landhisa oo umadanan soomaaliyeed dhibaato kalanin horseedna farmaajo iyo kulan waa la weeladay madaxweynaha talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada roma kala kulmiyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga gesebe conte mayban uu sheegay intii diban xoojiyay doonaan xiriirka lamada dal uuse leeyahay qorshaha mudnaanta gaara ee anlata dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa la wadaagay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga kaalinta dalkaasi ayuusa ku qaaday dowladda dhisowja soomaaliya gaar ahaana dhinacyada maamulka iyo weliba ciidanka uu soona tilmaamay hanti kaalintaasi kale xataa ka-eedan la filado kora madaxda dalka talyaaniga madaxweyne farmaajo iyo ka buuriya dowladda talyaaniga antiiyo ka dhiirigelida antiya ka dhiirigala ganacsatada iyo weliba shirkadaha qaar kumid iyo kaleyn talyaaniga antiyo maalgaladan soomaaliya oona ku faa'iidaysadaan fursadaha shil duwan ee hataa ku jira soomaaliya dowladda kenya ayaa diban furaha saxaadka soomaaliya ee mandheera dowladda kenya mayba ka dhawaaqday intiiya diban furaha saxaadka ayaa la wadaagaan degmooyinka beled xaawa ee mandheera ku gadaal markiya sheegtay intay xaaladda amniga ee axadka yanaga tito ciidan faylasaas oo kalena qaybo ku mid ee iyo diiranga dariga iyo ku dhisahay taaxadka ama derbiga ayaa ku dhisahay taxadka dowladda kenya saas oo kale mayba guulaystay intii derba dirow ilaa labaatan kilomitar tan iyo bilowgii sanadkii labada kun toban shanta ayee ku dhisa xadka ayee la wadaagta soomaaliya miila dhugun sideal warkaasiinku ku hayno warsan baydhaba qarax ayaa la beegsaday gooba ku dhiyaasay xuska mawliidka qaraxa ismiidaaminta oo la beegsaday gooba iyo ka sharaayeen culmaaudiinka dalka afghanistan yamay baa kadhamada inkiyaraan afartan iyo saddex qofood qarax ayaa ku dhiyay magaalada kaabul ee xarunta dalka afghanistan culimada qaraxa la beegsaday ayaa mayba ka guda jirana xuska dhalashada naba moxamed nabadgelyen hariis korjeey haato maybana qaraxa uusa dhahay qaraxankii ka dhimasha badanaa ee ku dhiya dalka afghanistan bilowgii bilowga inka dambooye ma jarta ilaa ay hataa qof sheegday mas-uuliyadda qaraxsay interbool iyo dooratay madaxweynaha cusub hay-adda booliiska caalamiga interbool iyo hogaamiyaha hay-adaasi dooratay kim jong yang ousa ka horjeeda kuuriyada koonfureedku gadaal markii doorasho ku dhiiday dalka elinseedowka imaaraadka carabta doorashada kaasi iyo mayba kujeeda kuuriyada koonfureed maybana dharbaxa ka eedan ah dadaalka ruushka iyo ka fadaayaan hantii ka guulaysadan musharaxa ruushka oo si adaga iyo aan ku horjeesadan maraykanka ingiriiska iyo weliba wadamada yuruba doorashada kim ayaa kuheesa ku gadaal markii madaxweynigii hore interbola minga hangawaaye uuso is-asilay ku gadaal markii la kahiriya dalka shiinaha bili setembar ayaoona laka eedaya laaluusha iyo weliba musuq maasuqa minga iyo mayba uusa kadho madaayaya dalka shiinaha ilaa tomi-iyo sideed maalmood ka hor antiusa linghirna warkii dhugun sidealistin kula socotan idaacadda warsan